sidaad warkaba ku maqlayseen qarax baabuur ayaa goor dhoweyd waxa uu ka dhacay makhaayad ku taalla xeebta liido ee magaalada muqdisho ugu yaraan hal qof ayaa dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen makhaayaddan qaraxa loo geystay ayaa waxaa isticmaala dadka qurbo joogta ah ganacsato iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya haddaba cabdicasiis xuseen ayaa goor dhoweyd khadka taleefonka ee magaalada muqdisho waxa uu ku wareystay qaasim maxamed nuur oo ka mid ah shirkad iskale makhaayaddan waxaana uu weydiiyey siday wax u dhaceen
hawalalo maanta adiga xilligii labadii iyo barki meelahaas ayaa gaari runeed ah oo baarkinkeenna la soo geliyey ayaa waxaa lagu farxiyey remote control waxaa laga dhexelay markii dabku dhaca kadib taleefon oo yar oo taleefonkii loo isticmaalo qarxinta ah ayaa laga dhexelay khasaaruhu runtii alxamdulilah khasaaraha nafeedna uu yeryahay hal qof ayaa naga dhintay saddex ruuxna waa dhaawac dhowr gaari oo baarkinka marka cadowga uma suura gelin sidii ugu xurabay alxamdulilah waana ladanahay waana sii wadi doonaa ganacsigeena iyo adeega bulshada intaba waa tahay marka baabuurku xaguu yaalay marka halkuu u jiray makhaayadda markaad eegto cabir ahaan wallahi de makaayada iyo baarkinku waa isku dhegan yihiin marka meesha baarkinka ayaa gaariga la dhex geliyey dabcan qofkii qaraxa sameeyey waa la qarax lasoo abaabulay gaariga ayaa mlageliyey daana waxaan dareemayaa sif oo oo fudud uu kusoo gala meesha oo qofka watay dabcan laga qof hal qof uu watay marka gaarida marka meesha lasoo baarkinka la iska dhigay baarkinka marka la dhigay kadib ayaa qofkii asigoo la joogan gaariga ayuu remote ku qarxiyay waana taas sababta uu qaraxi u dhacay qofkii lahayna ma hayna ilaa hadda waa tahay marka waxaad leedahay dhimashada hal qof oo idinkaa iyo saddex dhaawacun baa jirta ha saddex shaqaaleheena ka midana way dhaawacantay hal qof oo shaqaaleheena ka midana waa dhintay baarka intiisa kale wuu badqabaa baabuurta oo ilaa lix ilaa todoba meelahaasana ilaa sagaal gaari ah oo baarkinka yiila ayaa dabgaaray qaarkood waxay leeyihiin dayactir qaarna way waa waa laga waa way bas beeleen ma garantay damiska gobolka banaadir ayaa noo soo gurmaday runtii iyo qaybaha kala duwan ee ammaanka runtii aadaa gacana loo siiyey dabkiina waa la damiyey wax dhigan oo kaloo hadda faaidana ma jiraan waa tahay qaasin marka waktiga uu qaraxu dhacayay makhaayadda yaa ku sugnaa oo gudaheeda ama ka cuntaynaya ma fadhiyey
xilligii qalada ayay ahayd waan qad waa la qadaynayay ganacsiya ayaa noo socda waa la qadaynayay dad gaar oo oo nooxaduna ma jiro laakiin dadka soomaaliyeed oo oo danaynaya inay meeshana wax ka cunaan ayaa qadaynayay nasiib wanaag dadkii noo soo qada tegay waxma gaarin inkastoo
waa gartay laakiin dadkaasi qadaynayay waxaa la sheegaa makhaayaddan inay dadka qurba joogta iyo ganacsato iyo saraakiil dawladduba joogeen ma ku sugnaayeen waktigaas wallahi saraakiil dawladda oo cayinan waxaan waxaa mar kastaba ay macaamiishan u badan tahay dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah iyo dadka soomaaliyeed oo maaragtay dibadaha ka yimaada ayaa macaamiishan u badan taha badan hadda hay-adaha dawladda dad ka tirsan marmar waa imaada laakiin maanta nalamay joogo waa gartay marka qaasin makhaayaddiinu waxaa la ii sheegay inay liido ku taalo xeebta liido marka bal noo noo sheeg meeshay ku taalo xeebta liido ayay ku taalo alqaadeen waa dhul square two thousand meters square waaye waana dhul runtii aan maal gelinay nasiib wanaagka qaybtii dhismaha waa noo badbaaday qaybtii baarkinka ayaa dhib ka dhacay waxaan rajaynayaa inaysan shaqada xataa joogsan doonin oo halkeena kasii wadi doona insha allah marka marka xeebtay ku dhegantahay ooy afka u saarantahay badda ayay ku dhegan tahay laamigana way kusoo jeedaa marka waa waa sisakeeduna waa noocaas dhinaca kaleo laamigana waa kusoo jeedaa oo meel runtii istaraatiiji ahaan loo xulay in lagu ganacsado laakiin caadiyan yaa isticmaala maanta kasoko caadiyan makhaayaddan dadka isticmaala yay u badan yihiin wallahi dadka soomaaliyeed u badan saan hore kugu sheegay dalka dee dad wax kale maba joogaan dadka soomaaliyeed oo u badan dalkii ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka xoolaha heysta iyo dadka danaynayo mar dhow qurbajoogta dalka usoo laabta ayaa macaamishan u badan yihiin dadka kaleo gudaha joogana waa runtii waa la xidhiirnaa runtii waa meel oo dadkaad u jecel yihiin oo dad badan ilaa hadda ay noo soo noo soo taxteynleyihin waa ka xunaa wixi dhaca marka ilaalo makhaayaddu ma leedahay oo ammaankeeda ilaaliya dadka soo gelayana la socda cidday yihiin iyo cidda kale aad iyo aad ilaalo aada u feejigan ayaan leenahay runtii waan umahad celinahay wax badanna way way dadaaleen maqaayaddu ilaa agoost ilaa hadda ayay fureen runtiina aad waxaan dareemaynaa inay kartidooda ay ku badbaadeen dadka soomaaliyeed oo wax ka cunay meesha ugu dambayntii qaasim maxaad u malaynaysaa qaraxan uu ku lug leeyahay maxaad u malayn makhaayaddiina in loo bartilmaameedsaday wallahi arrintan dabcan anu hadda ma cadda baarish in la sameeyo maahe hay-adii amnigoodhan ayaa yimid laakiin ciddii rumuud wax ku qarxinaysa waa waa la garanayaa waa ciddii markaa dhowrba hoteelada iyo qaxin jirta ee dadka soomaalida
kaasi waxa uu ahaa qaasim maxamed nuur oo ka tirsan shirkad iska leh makhaayad ku taalla xeebta liido oo maanta qarax loo geystay waxaa uu warramayay cabdicasiis xuseen ismaan sidoo kale falastiin axmed iimaan ayaa qaraxaasi ka waraysatay goobjooge magaciisa qariyey waxayna ugu horreyn weydiisay halka uu isagu ku suganaa ama uu joogay markuu qaraxa dhacayay
waxaan ku jiray maqaayada gudaheeda maqaayada kolley waa laba qayb qayb badda banaankeeda ah oo xeebta ah iyo qayb gudaha oo bangaloola ay ay ka dhisan tahay labada qaybba waa la fadhiyay anigu qaybta suko oo maqaayadaan fadhiyey qaybta badda maanan jirin marka qaraxa xooggiisa xataa anigu aadan dabka qaraxa kaga xataa- ka ka- ka dhacay xataa waa arkay haye qaraxa marka xaguu ka dhacay qarax uu ka dhacay afeefka hore ama wejiga hore ee maqaayada marka laga leexdo laamiga weyn ee ee liida mara ayaa baarka yarow kuleeyahay maqaayadu leedaa jirto brivate maqaayadu leedaa oo baabuurta la dhigto dadka qaarna way u diideen qaarna way ka ogolaadaan inay guryaha soo galaan ma garan kara dee say maanta sameeyeen iyo si say u dhaceen laakiin qarax wuxuu ka dhacay ee, ma- maqaayada gudaheeda maahane baarkinka banaanka oo maqaayada afkeeda hore ah, gaari yaallaa qarxay oo baarkin ku jira marka maxaa maqasheen qarax markuu dhacay ma dad dhaawacaha aragteen ma dad dhintaad maqasheen maxaa adigu aad ogaatay marka qaraxa uu dhacay oo aad joogta maqasho kadib markii qaraxa dhacay ba anagu markiiba dee qaraxa aada u u shak u ahay muraadaha iyo waa daadaateen maqaayada derbida waa dudumeen laakiin qolada maqaayada wuxuu nagu tegey somehow qaraxa meesha ka dhacay ma ahane foornadaa qaraxda maqaaxida marka anagu waxaa isdhahnay buuqa ha ku dhex darsoomina laakiin laba daqiiqa kabacdi qaraxyo kala dhacdhacay oo xoog leh markaa dhahna war wuxuu waaba socdaan weli say wuxuu jiraan oo soo istaagnana waxaa layidhi ba wuxuu foorna ma ahayna gaariyaa qarxay haddana waxaa qarxaya waa gawaarida kale oo salbootooyinka iyo shidaalkeeda qarxay marka dad fara badan oo dhaawac oo la sii jijiidana waa arkaynay meeshan dhiiga daadsan een, eh, baarinka afkiisa hore inkastoo aan qiyaasa inay yihiin security maqaayada oo qarax uu meesha ku haleelay laakiin een, hadda numberna kuma sheegi karo eh, eh, cidna kuma sheegi kara magaceed laakiin kulley khasaara ayaa meesha ka dhacay laakiin ma garan karo dhigiterka weli ma hayo marka maqaayadda een, yaa tegi jira dad sidee ahaa tegi jiray maxayse ahayd maqaayaddu maqaayadu waxay kamid tahay maqaayadaha dhawaan xamar eh, laga furay oo markii hadda lifeki nolosha kusoo laabatay magaalada dib loo furay maqaayada liida la yidhaahdaa dadka ugu badan oo taga waa dadka dhayaash balaha ka yimaado oo wadanka usoo yimaada booqasho iyo dibadaha dadka sawir ka doonaan yimaada Eh, dad kaloo waxaa yimaada siyaasiyiin iyo xildhibaano ayaa meesha ku shira iyo wasiiraha ka qabeeya marka mostly dad shacabna waa yimaadaan kulley oo ganacsato ah oo iska soomaali ah laakiin dadka ugu badan oo yimaada waa dadkan muxuu Qurba ahaa, joogta.
dayaash baraha la yidhahdo ama qurba joogta oo wadanka u yimaada dalxiiska iyo booqashada iyo dad dawladda ofisara ka ah ama wasiirra ka ah oo siyaasiyiin ah marka waa laga yaabaa inay maqaayadu target u ahayd inay muxuu ahaa ay qaraxaan la hadlila dadka noocaas oo kale ah amaba xataa qofka gaariga watay uusan ka warqabin oo asaga ugu xireedba oo meesha ka dhigay marka waa arrin kulli baaritaan u baahan oo soo bixi doonta baaritaan kabacdi marka aba kama sheegi karna hadda meesha markaa adigu goormaa kasoo tagtay markii eh, dib dambe haddana qaraxii waxay soo dhacdhaceen oo gawaaradii kale qaqaraxday oo dabku wada faafaan tan meesha ka shakinadaan qoladii maqaayada waxay nagu dhaheen wuxuu waa sax waa qarax oo meesha lasoo dhigay marka markaasa albaab kale kasoo baxnay oo soomaaliya jiran inaan banaanka usoo baxno Een, eh, marka waxa weyn hadda maysan laakiin booliiskii ciidamada dowladda waxba ka daadsanoo eh, shacabkina waa kusoo raaxeen meelaha kuligeeda ku jira badda oo- oo ku- oo ku dabaalanaa xataa meeshay soo buuxsameen marka hadda waa iska xaalad abuuran laakiin een, wax weyn oo dhibaataa kama taagna
kaasi waxa uu ahaa goobjoogo magaciisa qariyey oo qadka taleefanka magaalada muqdisho ugu warramayay waryahayaga falastiin axmed iimaan